waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laga hirgeliyay xarunta dugsiga sare ee agoonta booliiska soomaaliyeed oo ay wax ku baran doonaan caruurta agoonta ah ee booliiska soomaaliyeed xarig jarka xaruntan waxaa ka qaybgalay saraakiil ciidan xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socday gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sulub axmed firin ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay inta uu xafiiska joogay howlaha la qabtay ee ku aadan kaalinta horumarinta caruurta agoonta ah ee booliiska soomaaliyeed
maantay farxad weyn bay noo tahay in aan xadhig jarno waxaan muddo ku taamaynay oo aannu ku riyoonnay inaan hello oon suurto gelinno ilaahay baana qadaray maanta inay noqoto maalintii noo suurtogeli lahayd oon xadhig jari lahayn mudowne wasiir waan ku faraxsannahay inaad noo xadhig jartay dugsigii sare ee carruurta barbaarinta ciidanka booliiska muddadii la soo dhaafay waxaannu wadnay howlo aannu dibahabayn xarumaha ciidanka aannu ku samaynaynay oo aan ku samaynaynay meelaha aannu isleennahay baahiyaha degdega ayaa loo qabaa inaannu wax ka qabanno xaruntan sidaad la socotaanba waxaa ku nool carruur ciidanka booliisku uu ehel u yahay aabbo u yahay iyo hooyo oo carruurtoodii ah waxaa in muddo ah maaragtay aannu raadinaynay in aan hello oon ka hello xaruntan dhexdeeda dugsigii sare ee carruurta ka soo baxday dugsiga dhexe ay dhigan lahaayeen waxaad ku yaalla xaruntan sidaad la socotaan xarun dugsi hoose dhexe oo ilmaha aannu ugu talagallay ciidanka booliisku inay dhigtaan runtii waxaa ka faa'iidaysta dhanka kale jenaraal cali gaab ayaa sheegay in dhankiisa uu ku faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo munaasabadda xarig jarka ah ee carruurta booliiska soomaaliyeed ku helayaan koob waxbarasho oo dugsi sare ah si bilaashna ay wax ugu baran doonaan halkan waxaa laga furayaa koob waxbarasho oo lagu asteeyey dugsiga sare ee caruurta barbaarinta booliiska soomaaliyeed oo xaruntoodu aysan markaan ka hor lahayn dhisme dugsiga sare ku magacaaban taas ayaan alla uga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa ninkaan aadanaha u mahad celin allana uma mahad celiyaale waxaan u mahad celinaynaa taliye sulub oo ah ninkii sababay dhismahan galabta aan hor taagannahay inuu dhismo ana og ama annaga dhan baan ognahay dhaqaalaha sida uu yahay iyo sida xaalku yahay taliyuu wuxuu ku dhiiraday lacagtii ugu horreysay inuu u dhiibo ilaa iyo ugu dambeyn wasiirka amniga xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil farataag ayaana xariga ka jaray goobta waxbarasho ee loo hirgeliyey ardada agoonta ah ee booliiska soomaaliyeed waxa uuna laamaha booliiska ugu baaqay inay ka qayb qaataan ilaalinta sii jiridda xaruntan ninkan waa ninkii madaxweynaha ka codsaday soabi ma hayn madaxweynaha ka codsay soo mahayn maxaad ka codsatay madaxweynaha ma laga dhisino waxaa sharaf noo ah inaan galabta xarig jarnay dugsiga sare ugu horreeyey ee ay yeelato xarunta barbaarinta carruurta booliiska soomaaliyeed waxaan filayaa arrin aad iyo aad taariikh u gelaysa weeyo maxaa wacay marka hore maxay ku bilaabatay xaruntan yaa soo bilaabay intee lala soo maray iyo taariikhdeeda horaan u haynay ragga gacanta ku hayey oo taliyaha ugu weynaa iyo inta kaleo ka hoosaysa oo taliyayaasha ahaa iyo taliyaha haatan gacanta ku haya oo caligaab jenaraal caligaab ah waxaan filayaa iyo booliska kaleeta ee saraakiisha ah dhammaan waxaan filayaa inaad ku taagnaydeen xadiiska nebigeena calayi salatu salaam oo ahaa aniga iyo caruurta booliiska soomaaliyeed waxaa damaanad qaaday islamarkaana waxbarashadooda iyo caafimaadkooda gacanta ku haya laamaha booliiska soomaaliyeed taa oo markii horeba loo hirgeliyey xarun waxbarasho iyo barbaarin balse xaruntan waxbarashada sare ayaa la rajeynayaa in kaalin ballaaran ay ka qaadato aqoonta caruurta booliiska soomaaliyeed